nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka rabbiga ilaaha ahu wuxuu ninkii ku amray isagoo leh geed kasta oo beerta ku yaal wax baad ka cuni kartaa laakiin geedka aqoonta wanaagsan iyo xumaanta waa inaadan waxba ka cunin waayo maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa oo rabbiga wuxuu ku yidhi cutubkiisa towraadka oo muuse qoray ma wanaagsanaa in ninka keligiisa ahaado waxaan u samayn doonaa mid caawisa oo ku habboon rabbiga wuxuu ciidda ka sameeyey duwaac kasta oo duurka jooga iyo had kasta oo hawada duusha iyo wixii wax u keenay ninkii inuu arko wixii uu bixiyo oo wax kasta ninkii uu u bixiyey uun kasta oo nool ayaa magiciisa noqday oo ilaahay wuxuu arkay wax kasta uu sameeyey oo baal eeg aad bay u wanaagsanaayeen waxaana jidhay fiid iyo subax iyo maalin saddexaad haddaba abeesadu way ugu khiyaano badnayd bahal kasta oo duurka jooga oo ilaaha sameeyey oo waxay naagtii ku tidhi ilaahay miyuu idinku yidhi waa inaydan waxba ka cunin geed kasta oo beerta ku yaal naagtina waxay abaysadii ku tidhi midhaha geedaha beerta waynu cuni karnaa laakiinse midhaha geedka beerta dhexdiisa ku yaal ilaaha wuxuu nagu yidhi waa inaydan waxba ka cunin ama aydan taaban yaydan dhimanine abeesadina waxay naagti ku tidhi ma dhiman doontaan waayo ilaaha wuxuu og yahay in maalinta aad cuntaan ay indhihiinnu furmi doonaan oo aad noqon doontaan sida ilaahay oo kale idinkoo kala garanaya wanaag iyo xumaanta haddaba sida dembigu nin keliya dunida ugu soo galay dhimashaduna dembiga ku timid sidaasaa dhimashaduna u wada gaadhay dadka oo dhan waayo waa la wada dambaabay waayo dembigu dunidu ku jiraa inta sharcigu imaan laakiin dembigii lama tiriyo markii aan sharci jirin habase ahaatee waagii aadan ilaa iyo muuse dhimashadu waxay u talisay xitaa kuwii aan dambaabin sidii xadgudubkii aadan kan iyo masalka kan imaan lahaa hadiyadu ma aha sida dembiga waa sida ay ugu qoran tahay cutubka towraadka uu qoray nebi muuse waayo haddii nin keliya dembigiisa kuwa badanuna u dhinteen dee in ka sii badan waxaa kuwa badan u batay nicmada ilaah iyo hadiyada nin nimcadiisa ku timid kan iyo nebigeenna suuban ee muuse inta badan wax walba waxaa lagu nadiifiyaa diinta iyo waxbarashadeeda sida sharciga uu leeyahay oo ah dembi dhaaf ma jiro haddii aad rabbiga adeeci weysid waa maxay haddaba miyaynu dhaannaa iyaga maya sinaba waayo horaanu u dhaawacnay yahuudda iyo gaarigtaba inay kulligooda dembi ku soo jireen sida qoran ee muuse uu qorayo mid xaq ahu ma jidho midbana mid wax garanayo ma jidho mid ilaaha doondoonaya ma jiro dhammaantooda gees bay u wada leexdeen oona ku caasiyeen rabbiga wuxuuna farayo waxay wada noqdeen wax aan wax tar lahayn mid wanaag fala ma jidho midba waayo anigu waynu naqaanaa kan yidhi aarsasho aniga leh oo waan abaalmarin doonaa mar kalena waxaa la yidhi rabbigu dadkiisa wuxuu ku xukumi doonaa waa wax aad cabsi u leh in lagu dhaco waayo inagu waynu naqaanaa kan yidhi aarsasho aniga leh oo waan abaalmarin doonaa mar kalena wuxuu yidhi rabbigu dadkiisa wuu xukumi doonaa kuwaasi waa kuwa ku caasiyeen qoomkii nuux iyo wixii ka dambeeyeen oo dhan laakiin xasuusta maalmihii hore kolkii laydin iftiimiyey dabadeed oo waad u adkaysateen dagaal weyn oo xanuun badan leh mar waxaa laydinku bandhigay cay iyo dhibaatooyin marna waxaad wax la wadaagteen kuwa sidaas oo kale loo galay waayo waad u naxariisateen kuwii xidhnaa farxad baadna u aqbasheen dhicitiinka maalkiina la dhacay idinkoo og inaad idinkoo quudhan maal wanaagsan oo raagay haysataan sidaa daraaddeed ha isku tuurina dhiiraantiina abaal guudka weyn leh waayo waxaad dulqaadasho uga baahan tihiin si aad u qaadataan wixii la idinka ballanqaaday markaad doontaan diinta wanaagsan oo aad badisaan towbadda waarkii aynu ka maqalnay oo aan idinku warramnay wuxuu yahay in ilaaha uu jecel yahay qof weliba uuna aqbalo towbaddii ha ahaato maalin iftiin ama gudcur haddaynu indhahno wehelnimo wey aynu la wadaagnaa isagoo aynu gudcurka ku soconno been baynu sheegnaa oo runta ma faalinno laakiin haddaynu nuurka ku soconno oo diinta tasbiixda aan badinno siduu isagu nuurka ugu jiro wehelnimo ayaynu isla wadaagnaa oo beerta jannada waynu geli doonnaa taasi waxay ku qoran tahay taariikhda towraadka uu qoray nebi muuse luudna socor wuu ka baxay oo buurtuu degay isagoo iyo labadii gebdhood ee la joogayba waayo wuu ka cabsaday inuu socor degnaado wuxuuna degay bohol dhexdeeda isaga iyo labadii gebdhood oo tii curadda ahayd waxay tii yarayd ku tidhi aabbaheenna waa duqe sida caadada dunida oo dhan tahay markaasaa rabbiga wuxuu sodom iyo gomora ku soo daayey baaruud iyo daab ka yimid xagga rabbiga ee samadda ka soo degtay qoomkii la halaagay bay ahayd taasina waa sida ay ugu qoran tahay buugga towraadka uu qoray nebi muuse oo waxay noqotay markuu ilaahay baabi'iyey magaalooyinkii bannaanka in ilaaha xasuusto ibraahim luudna qoridda wuu ka bixiyey markii uu rogay magaalooyinkii luud dhex deganaa markaasaa ibraahim bannaanka u baxay oo wuxuu la hadlay walaashiisa uu sodoga u ahaa oo gabdhihii qabay oo wuxuu ku yidhi kaca oo ka soo baxa meeshan waayo rabbiga magaaladan wuu baabi'in doonaa laakiin walaashii sodoga u ahaa uu ilaa ekeeyey sida uu mid weliba uu ciyaarayaa uu ku ciyaarayaa markaasuu waagii bariyey oo magaalooyinkii iyo malaa'igihii ka soo raadiyeen isaga
yaal kun jeel keefkeef keef yaaruus kuu kacnoo kuwada kacnoo kubogaadine keef yaa caruus kuu kacnoo kuwada kacnoo kubogaadine keef yaa caruus kumayaal kun jeel keefkeef keef yaaruus kuu kacnoo kuwada kacnoo kubogaadine keef yaa caruus kuu kacnoo kuwada kacnoo kubogaadine keef yaa caruus ku yariyo ku weyn annagoo kal furan صعبتني كيف يا عروس كياريو كوين أنغو كالفرن كو صعبتني كيف يا عروس بربارتيو كفكي آد لك عان تيبا كو ياري كيف كيف كيف يا عروس بربرتي وقفكي عاد لك عان تيباك ويا كيف كيف كيف يا عروس روحه فالكوكو دربانتو ماكو اسيه روحه فالكوكو دربانتو ماكو اسيه كيف يا عروس كيف يا عروس كيف يا عروس كيف يا عروس روحه فنكوكو دربانتو ماكو يسير روحه فنكوكو دربانتو ماكو يسير كيف يا عروس كيف يا عروس كيف يا عروس كيف يا عروس
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo